munaasabaddan waxay titoos heer sare la agaasimiye waliba ku qayb galay wasiire xildhibaana bahda walbarashada waalidiinka martisharaf kala madaga shaqada iyo shaqaalaha jaamacadda b ayuu istaad mukhtaar yanan kureen ku hadali munaasabadda qalanjabinta dufcada toddobaad iyo weliba ujeedka munaasabadda jaamacadda b i u geey kamid baan dabaaldegayda dufcaddii toddobaad deedo oo dhaan u qalanjibiyeen lix dufcadood jaamacadda mayla aasaasay labada kuntobi shantii labaatisiyeedka disembar iyo xafladdii furitaanka jaamacadda yahayti may baa ku wareegatay sagaal sane jaamacadda may baha saartay toddoba dufcadood guulaha fara badan jaamacaddan wooyihiin may baa kumid aheen dadkii jaamacadda ku qalanjibiyeen geeka intiyo-iin dad mas-uuliin ah wasiire ah xilal haayaan geega dowlad goboleed koonfur galbeedna meelahan ku bahan xafiisyada ka shaqeeyaayaan mayba lahaa dhammaan lanqalalanka ka shaqeeyay ciidan maasigi guulahaas oo jaamacaddii deertid sidoo kale kookumada ardayda sanadkan ku qalanjibiday jaamacadda oo ku hadlay munaasabadda iyo maamulka maalimiinta waalidkan kumahnagi dadaalkii hageliyeen siyo handirangeek oo kala walihaqiijiyahayna haddii ilaahay elah afar sano walunhanroorani hadday tagnagdaninin eraayi aydigaaraha kutabtaynawyninin eraayi imtixaanka silifadaay waanawakay kanawyninin eraayi dhibaato badan hangudub dheebay fadaane ini gacanta ka dhigna waman dalaba alculaa sahira layaali langimeelsar deelafadow sa ardaydotiidaynawoo kala iyo hadhafare waana hadhabar adeege geekana guulisa eedanka raaxaysade haddiiunana ardayda geekuna niinshadanta gudoomiyaha midooda iskuulaadka degmada baydhabo muxudiin shariif yaana sidoo kale ku hadlay munaasabadda qalanjibinta dufada toddobaad ee jaamacadda b i u xaqiiqatan jaamacadda iyo oo una dareensanno magaalada jaamacado xaalad yooyani iyo may is-abaawulayda dalinyare aqoon-yahanee runtii fikirin kaseen inuu haka kordhiyan gobolsho walbarasho heerka sare ah ilaahayna isuura geli markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaadna ay una ku qayb galaan xaflad heer noocun ah lahan abaabuli arday tiradiyo intumiinku badan intiyo badan bedelanaayen aan ku qayb galnay geekana farxad gaaray dhigatiin unaan ku qayb galno kulunkaan runtii xafladan qaaliga ah xarakumada wasiirada iyo xildhibaanada ku tirsan maamulka ee ku qayb galay munaasabadda qalanjabiyinta dufcada toddobaad ee b i u idhinishow ku hadali iniya jaamacadata ardayga haddii ku qalanjibi sii daba socota oo xafiiskii oo ardayda iyo khaliijiintahay ama qalanjibiyaasha ama alumniga shaqeeyahay oo runtii xafiisyada dowladda iyo goobihii kale oo shaqooyinka ugu horeeyay runtii taasna maykuwa waliyo jaamacado kordheeni jaamacadda kubaa iyo meel kastoo roogta geedka jaamacadda kuwarqabta taasna jaamacadda kaamaaman kaamaanan maamulsha iyo macalimiintiya marka guutaan may lahaa maamulka macalimiinta b i u family geedka meel kastoo roogtaan dufcaddii toddobaad may siinka habalyaayane farxadda ogeedka may waa waqtigii heer siinka habalyaayane waxaan rabaa inaan hambalyo aan idhaahdo ardayda walaalaheena ah saaxiibadeena ah wiilasheena iyo gabdhaheena oo maanta qalanjibinaya waxaad ka qabayseen dadaalkiinii iyo juhdigiinii in muddo aad soo mateen waxaan ku dardaarmaya oo keliya ardayda halkan ka qalan badadishay waxaan ku dardaarmayaa inaad noqotaan ma ahan job seekers inaad shaq raadisaan oo keliya ma hadafkiinaysoon noqonin inaad noqotaan job creative inaad shaq abuurataan haddii shaq aad raadisid sanooyin badan bay ku qaadanaysaa laakiin haddii shaq abuuratid sanadka koowaad waa kufaysaa laakiin sanadka kalena waxaa laga yaabaa inaad aada ma aragtay istaagto wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed adfatah isaaq samaale iyo gebagabadii ku hadlay munaasabadda qalanjibinta dufcadii toddobaad ee b i u
culaas subxaana wa tacaala aan isugu teginiin culaas iyo dhibaato iyo daal iyo muxuuha dowlaad badan gudub intii ogeega hadeera marxaladan qiimaha badan oo dhan kasta وقيادة كبر شيء انتي نزول تقلنا انتي وحدينا ما يبلنا سينهام بليانا أنا وكالا رمى عن وزارة مخبرشة كونفر قلبة صوماليا ما يبلنا هم بليو دلالك سنسول بلن وبنو دلالك فلما مخبرشة كوي لنا مرد ما يبسن وعصلانا هيرك مخبرشة جامعة الإسلامية كتمايتان intiisii dadaalkaas dadaalka darta